وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
waxaannu kuugu soo dejinay nebiyow kitaabka qur'aanka oo xaq ah isagoo rumayn wixii ka horreeyey oo kitaab ah oo isla markaa markhaati iyo ilaaliyo u ah ee ugu kala garsoor dhexdooda wuxuu alla soo dejiyey hana raacin hawadooda adigoo ka leexanaya waxa kuu yimid oo xaq ah mid walba oo idinka mida waxaannu u yeellay sharci iyo wadda cad ee diinta hadduu doono alle wuxuu idinka yeeli lahaa dhammaantiin ummad keliya waase si uu idinku imtixaano wuxuu idin siiyey ee u tartama samaha waa xagga alla meel noqodkiinnu dhammaantiin markaasuu idiin sheegi waxaad isku khilaafsanaydeen